goobtan iyada ah oo runtii qurux ka muuqata iyo dalxiis aynaanu iman ee aynu u nimi in ilaahay aynu maanta ku tuugno ku samayno salaad aynu ilaahay roob ku weydiisanayno dhammaantiin waan idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxay la tahay dad badan baa duceeyey waxaan ilaahay weydiisanayaa waa tii la odhan jiray hadalla la kala odhan og ilaahna la kala tuugi og marka ducada ninna ma dhammayn karo maadaama aanay dhammaanaynba oo dhammaad lahayn alla tuugistuna aanay dhammaad lahayn waxaan ilaahay ka baryayaa inuu madar khayr qaba oo sariica ina siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa midaan wax ina yeelin ee wax ina tara inuu ilaahay ina siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa oo inooga baryayaa in ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogtay iyo islaamka iyo caalamkaba mid wax tara inuu ilaahay ka dhigo waxaan malaynayaa ilaahay waa daalacanayaa qalbigeenna wuu arkaa qoraxda aynu u badheedhnay isaga baahidiisa iyo tuugiddiisa waa run baryada aada barido qof yacni adigoo kale ah kuma baahi tirayso laakiin ilaahunbaa wax baahi tara uurkeennana ilaahay waa arka noolo kasta oo imika ku nool soomaaliya iyo adduunkaba runtii ama gaal ha noqdo ama muslin ha ahaadee mid walba in loo duceeyaa waata marka markaynu ilaahay tuugno tuugista ilaahay inaga aqbalay siyaabo badan bay u dhacaysaado ama ha soo raagto ama ha soo degdegtee inay timaado oo wax laga yaabo siday kuugu dimaadaana siyaabo kala duwan baa loogu keenaa gaaladaa maynaan qasbin ilaaha aynu tuugayno baa ilaahay iyaga inoogu soo dhiibi laakiin waxaynu qasabnayna maaha waxaynu baryayno oo si toosa u baryaynana runtii maaha laakiin waxay tahay in la isgargaaro oo innaga dhexdeenna aan ka bilaabno waa wax loo baahan yahay waxay la tahay abaar maanta isaga warrami mayno baaxadda ay leeg tahay culayska ay dadka ku hayso sida xoolihii u dhimanayaan dadkii u dhimanayo kuwo iyagu runtii waxyaabaha aan la yaabanahay waxa weeye baasha culayskeeda aad ku qiyaasi kartaa ummadda islaamku badiba ama soomaalidu dhaqan may lahayn qofku inuu xabad isku dhufto isdilo ama toorre intuu isla dhaco uu nafta iska rido laakiin abaartan haddeera ugu yaraan inta aanu hellay waa ilaa iyo shan qof lix qof weeyaan waxaad dareemaysaa qof lixdan sano soo shaqaynaya oo toban ciyaalo leh oo xoolihii uu haystay iyo shaqadii keliyahayd ee uu yaqaanay oo ay sii dhammaanayaan ama dhammaadeen markuu arkay inuu u naxay iyadoo aanay waajib ahayn oo dadka islaamkihii diinteenna ay mamnuucday haddana waxaad arkaysaa baaxadda ay abaartani dadkii gaadhsiisay ilaahow adigaa ummaddan abuurtay ilaahow adaa qancin kara ilaahow adaa wax siin kara rabbiyo waxaanu kaa tuugaynaa midaan naga daahin oo deg dega inaadna siiso midaan waxna yeelin ee waxna tara inaadna siiso rabbiyow colaadan iyo amni xumadan inaad noogu beddesho amni rabbiyow abaarta inaad aara noogu beddesho ilaahow dembigeega iyo kii waalidiinteedana dhaaf waa tii laysiiday ha la cafiyo madaxdan had iyo jeer waa laxantaa waxay yihiin iyo waxaanay ahayn mid walba waa lagu xabanaya qof kasta oo i xantay ama wax i yidhi if iyo aakhiraba wayga saamaxa waayo nin durbaan tuntay ilaaq dalbay baa la yidhi culimmadana waa tii war ha la iscafiyo waxa roobku iman waaye dee waxay la tahay waa uun waxyaabaha iyo waxyaabo lamida bal inana aan yaraysanno bahasha iyo tuhunka iyo dhibta muxuu ahaa ilaahayna aan cafis weydiisanno innaga dhexdeennana aan iscafino maanta cafi iyo musaamax baa cid kasta oo aniga wax iga sheegtay ama waxay tiri ama wa yacni waan waan saamaxaya ilaahay dartii baan u saamaxaya baahida iyo abaarta ina haysataan u saamaxaya waxaan u saamaxayaa abaarta iyo colaadda iyo dhibka aan qof binu aadamihii nin qofna ka saari karin aabbahaa baan kaa saari karin waata aan leeyahay da aabbayaal baa isdilay sabab ay isu dileenna la garanayo waa un abaartaa awooddeeda iyo dhibteeda iyo qaxarkeeda iyo fakerka uu fakeray waxa uu noqonayo fuuturkiisa iyo fuuturka carruurtiisa ilaahadow meeshaa kulul dartaa baanu usoo fadhiisannay qurux kumaanu dooran kumaanu dooran wax kale wanaag kale kumaanu dooranna waxaanu u doorannay inaadna aragto adigoona og waxaanu u nimi uurka yagana daalacayana cid ay ka qarsoon tahayna aana jirin ilaahayow baahidaa na haysata baanu u nimi ilaahw baahida adigoon baa naga kor qaadi kare naga kor qaad adaa qaadiru qafuuru raxiime waa sidii islaan ciise uu sheegayey runtii maanta ka hor dad intaa leego meesha isugu yimi ma arag qof walba iyo guri walba iyo cid kasta bartiisa barta uu joogo yay ku taabata oo ku culaysisa ilaahw naga qaad adaa qaadiru qafuuru raxiime mid deg dega oo sariic ah oo na anfaca ummadda anfaca meel kastaba ay joogtaba soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland baanu ilaahdow kaa barinay wabilaahi towfiiq allaw naga aqbal